waxaa magaalada burco ee gobolka togdheer laga dahfuray mashruuc dadka danyarta ah loogu qeybinayo burjikooyin casri ah si looga hortago xaalufinta dhirta iyo deegaanka mashruucan oo ay dahfurtay hay-adda candilate ayaa waxaa ka faa'iideysan doonaa toddoba boqol iyo konton ruux oo saddex boqol iyo sagaashan ka mid ah ay ku nool yihiin magaalada burco halka saddex boqol iyo lixdan kalena ay ku nool yihiin laba iyo toban tuulo oo ku yaala gobolka togdheer gudoomiyaha hay-adda candilet cabdiraxmaan ismaaciil cabdi ayaa sharaxay ahmiyadda ay leedahay mashruucan daafurkii qaybinta toddoba boqol iyo konton girgire oo nooca loogu talagalay inay beekhaamiyaan xaabada iyo dhuxusha isugu jira qaybintaas iyo daafurka loo samaynayo toddoba boqol iyo kontonkaa qoys oo runtii saddex boqol iyo sagaashan qoys burca gudaheeda iyo aydibiyada ku xeeran ay yihiin inta soo hadhayna ay yihiin deegaanada burco hoos yimaada degmada hoos yimaada ay ka mid tahay bali samatar duruqsi balidhiig riyo xidho qoyta dhammaan deegaanadaasi waxa ay runtii heli doonaan insha allahu girgirayaashan oo loogu talagalay isku duwe ku-xigeenka wasaaradda dibadejinta iyo arrimaha bani-aadanimada somalilan ee gobolka togdheer zakariya muuse ayaa bogaadiyey mashruucan waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa hay-adda candalite oo maanta aanu mashruucan goobjooga aanu u nahay toddoba boqol iyo konton qoys oo loo qaybinayo girgirayaal ku shaqaynaya laba qaybood xaabadii iyo iyo dhuxushii labadaba toddoba boqol oo qoys oo ka baxsan degmada burco iyo konton qoys oo degmada burco gudaheeda ah waxaanu aad ugu faraxsannahay in mashruucani ay ka faa'iidaysanayaan lix i d b iyo afarta xaafadood ee magaalada iyo guud ahaan gobolka togdheer tuulooyinkiisa oo dhan qayb ka mid a aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa hayadda kandhalaydoo si fiican noola shaqaysa hadday deegaanka tahay iyo hadday caafimaadka tahay labadaba nagala shaqaysa ka wasaarad ahaan burjikooyinka qaybintooda laga dahfuray magaalada burco ayaa lagu isticmaalaa dhuxul yar taasi oo meesha ka saaraysa xaalufinta dhirta iyo deegaanka